بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
سورة الإخلاص مكية وآياتها أربع آيات سورة الإخلاص ومكي آيات كيدنا وأفر إلهي وحكك ورمي سورة توحيد الله وتنزيهه عن الوالد والولد والشريك والشبيه وحو ربي كغا ورمي إلهي وحدانيديس يا كلمديس wax walba oo isagu la gaar noqday ilaahnimadiisa iyo rabbinimadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa oo wax la wadaago la mid aanay jirin waxaanay suuraddu xambaarsan tahay ilaahay nasihitaanka laga beri yeelayo waalid iyo walad iyo mid wax la wadaaga iyo mid shabaha intaba laga beri yeelayo laga nasahayo wax la mid aanu jirin bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa tidhaha nebi allow huwa arrinku waxa uu yahay iyo sha'nigu allaahu alle axadunkii keliya inuu yahay arrinkuba wuxuu yahay ilaahay waa keli oo laa shariika lah cid shuraaka la iima jirto rabbinimadiisa cidi shuraaka kulama aha afcaashiisa u gaar yeel isagaa keligii wax abuura wax arsaaqa wax nooleeya wax diliya yacni wax dila ee adduunkana isagaa u taliyo oo sida isagu u abuuray ayuu amarkiiyo taladana u leeyahay alaa lahu alkhalqu waalamru sida aan cidi wax ula abuurin ayaana cidina wax ula maamulin waana gardarro inaad tidhaahda isagaa abuuray anna waan la maamulaya wax dhacaya ma aha rabbinimadiisa waa u keli oo afcaashiisa cidi lama wadaagto ilaahnimadiisana waa u keli oo cibaadada cid la wadaagtaa ma jirto addoonku wax alla wuxuu qabanayo isaga waa inuu u badhax tiro cid kale aanu ku badxin asmaadiisa iyo sifaadkiisana waa u keli oo asmaada wan wanaagsan ee rabbi uu leeyahay iyo sifaadkiisa sare wax kula wadaagaa ma jiraan oo isagay u sugnaadeen allaahu alle assamadu waa ka loo baahdo ee aan baahan waa ma baahde loo baahde ah ka isaga loo baahdo ee addoommadu arrimahoodoo dhan ay isaga ula qastaan isaguna cidna aan u baahnayn yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid yacni ilaahay isagaa hani ah oo cid walba ka deeqtoomo makhluuqiisa ka maarmay mahad iyo ammaanna iska mudan oo isagaa mutaystay in la ammaanoo la mahadiyo dee addoommaduna waa u baahan yihi allaahu alle assamadu waa allaha isaga baahi oo dhan loola qastee loo baahdo ee aan isagu baahan lam yalid waxba ma dhalin rabbi oo waalid ma aha walam yuulad lamana dhalin oo walad ma aha waxaa loo diiday alwaalid walwalad waalidna ma aho wax ma dhalin waladna ma aho isaga lama dhalin tacaala allahu can dalika culwan kabiira lam yalid isagu wax ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun umanu ahaanin lahu alleh kufuwan mid u dhigma axadun qofna qof u dhigma oo la barbar dhigi karaana ma jiro adduunka dembi laga galana waxa u culus ilaahay cid kale in la barbar dhigo oo ibnu mascuud nebiga markuu weydiiyey ayu dembi acdam dembi la gala maxaa u weyn wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak ilaahay cid kale inaad barbar dhigtood ku lamaanayso isagoo ku khalqay